roobab waaweyn oo geystay khasaare naf iyo maal leh ayaa ka da-ay degmada hawaaci ah ee gobolka karkaar xilli hore jilaal uga jiray gobolka waxa ay waxyeelo ka soo gaartay roobabkaasi mihigaanka bulshada ku nool degmada waaciya ee gobolka karkaara waxaa dadka waxyeelada ka soo gaartay roobabka booqasho uga tagay iskuduwaha wasaaradda howlaha guud ee gobolka karkaar guddoomiyaha dhallinyarada iyo sidoo kale mas-uuliyiin kale guddoomiyaha degmada waaciye axmed xasan ayaa ka warbixiyey roobabkii da-ay iyo saameynta ay geysteen maanta waxaa booqasho noogu yimi madax ka socota gobolka karkaar iskuduwaha wasaaradda howlaha guud guddoomiyaha dhallinyarada iyo xogayaha gobolka waxaanu booqasho ku tagnay bundooyinkii ay saameynta ku yeesheen ee roobabkii da-ay maalmaha kan alxamdulilahi rabbilcaalamiin ilaah baan ugu mahad celinaynaa nimcada iyo barwaaqada iyo roobka uuna siiyey abaartii iyo dhibtii iyo kulaylkiina naga qaaday intaan dhib la sheegin waa in ilaahay loo mahadiyo oo wixii barwaaqo iyo nimco ah oo ilaahayna siiyey aanu ilaahay uga mahadinno in badan baan ilaahay uga mahadinaynaa nimcadaas roobabku gugu waa curteen alxamdulilah rabbilcaalamiin guud ahaan degmada waaciye si fiican baa roobkii gugu uga curtay roobkaas gugu waxaa jirtay saamayn uu ku yeeshay naf iyo maalba hal wiil oo ay daad ku qaadeen sidoo kale guryihii deegaanka ahaa ee dhagaxa ahaa in maaragtay iyagu rooxaddooda dumeen waxaase hadda noogu daran buundadii degmada waaciye oo roobkii inta uu ka tiro batay uu buundadii gooyey buundadaasi halis bay ku jirtaa sidoo kale buundada buuxaaro oo iyadana waxa weeye daadkii ay jareen labadaa buundoba waxay ku jiraan halis inay go'aan haddii roobabku soo laabtaan uu daadku xoogsadana in maaragtay buundooyinkaasi ay go'aan halis bay ugu jiraan marka waxaan rabnaa inaan baaq u dirro cid walba ay khusayso hay-adda waddooyinka puntland iyo wasaaradda howlaha guudba waxaan rabnaa insha allah si deg dega in loo soo gaaro oo buundooyinkaas wax looga qabto sidoo kale iskuduwaha wasaaradda howlaha guud iyo gaadiidka gobolka karkaar cabdirasaaq weyrax ayaa isaguna ka warbixiyey waxyaabihii uu kala kulmay kormeerkiisa waxaan soo booqanay degmada waaciyo degmada waaciyo oo roobkii go'a ka daay alxamdulilahi rabbilcaalamiin roobkii waa bilowmaday nimco badan baa dhacday dhulku ilaa ilaa karkaar oo dhan roob fiican oo maasha allah alxamdulilah waa dhadhadhacay nimco walbana nusqaanteed bay leedahay degmada waaciyo waxaa wax ka sooban waxaan sinaya inaan fiirino oo qiimeyn ku sameyno wasaaradda howlaha guud iyo hay-adda b h oo iswata bal inaan qiimeyn ku sameyno meelihii wax gaareen iyo daadadku wuxuu waxgaarsiiyey suu wax u yeelay laba meelood baa buundada weyn oo waaciyona waa go-an tahay oo hadda waxbaa gaaray biyo badan baa dusha ka soo maray biyahaasoo wuxuu socday muddo shan saaca bay biyuhu dusha ka maraayeen buundada buundada marka waxaa gaaray dhibaato dowladda iyo hay-adda wadooyinkaba iyo wasaaraduba waxay inay xil gooniya iska saadho in buundadaas haddeer waxbaa laga qaban karaayo haddeer weli gooniin toosa ma gaarin kole waa jilicsan tahay marka in si deg deg ah halkaa looga howlgalo oo wax laga qabto